barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga iyo idaacadda v o a waad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo geeska afrika iyo caalamka o dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga internetka v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis sideed tobanka bisha may sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkana waxaa ka mid ah dhallinyarada ku sugan magaalada boosaaso ee ka shaqaysata dhismaha oo ka warramaya xaaladda ay ku shaqeeyaan iyada oo la galay xilligii kuleylka ramadaanna uu soo dhow yahay dhismahaasaan ka shaqaystaa adigoo nolosheenna maasha allah waa iska shaqaysanaa kuleelkaasaan iskiiga shaqaynaa saa marna waan shaqaynaa marna waan ka degnaa hooskaa madaxa la galnaa shaqadaa waxaan bilaabay labada kun meelahaasaan bilaabay adiga ilaa haddeertaan gacantaan ku hayaa wax khandaraas ee waa jiraa wax joornaad ee waa jiraa adiga maasha allah waa la shaqaystaa waxaan sidoo kale idin haynaa hooyooyinkaan fursad u helin inay waxbartaan oo walaac ka qaba mustaqbalka waxbarasho ee carruurtooda waxaan jeclaystaa niyadda qalbigayga ku jirayay ilaa yaraantayda ani diinta qur-aanka xoog baan jecelahay marka anigu haddaan anu waayey waalidkay dee fursaduu iigu waayey aniga inaan anigu ubadkaygii fursad ugu helo ayaan jeclaystay maxaa iga taalla haddaan aanu waxba oo baranin waxbana garanayn aan magacayga wax dhaafsiisan akhri garanin laakiin qur-aanka iminka kitaabkii waan la akhriyayaa heesaha aan barnaamijka idinku haynana waxaa ka mid ah
waa tahay heestaasi iyo xubinta ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan barnaamijka idinkugu haynaa hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada dhegaystayaal warkii caalamka agaasimihii hore hay-adda dambibaarista maraykanka ayaa loo magacaabay dacwad ooga gaar ah oo baari doona dadaaladii dowladda ruushka ee faragelinta doorashada madaxtinimada maraykanka iyo arrimo kale oo la xiriiray sida ay shaacisay wasaaradda cadaaladda magacabidda robert moller oo ah gola gaar ah islamarkaasina sidoo kale loo yaqaano dacwad ooga gaar ah ayaa waxay noqotay mid fajiciso ku abuurta dadka qaar ku-xigeenka xeriraaliyaha guud ee maraykanka rod ayaa waxa uu sheegay in magacabiddan muller aysan micnaheedu ahayn inuu soo helo dembiyo la galay ama in la soo jaro xukun dad lagu soo xirayo waxaase uu tilmaamay in bulshadu rabitaankeeda loo yeelayo islamar ahaantaasina si arrinkaas ay u sameeyaan ay isla meeldhigeen awood madax bannaan oo arrimahaasi baaraysa taasoo awood u leh buu yidhi howsha ay markaasi galayaan
iiraan ayaa maanta ku dhawaaqday qorshe ay cunaqabatayn ku saartay sagaal shirkadood iyo shakhsiyaada maraykana taasoo ay uga jawaabayso waxay ugu yeertay go-aan sharci darro ah oo aan caqligal oo aan la aqbali karin oo maraykanka uu cunaqabatayn ku saaray dalka iiraan bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa lagu sheegay in kuwa cunaqabataynta la saaray ay ku xadgudbeen xuquuqda aadanaha iyaga oo xiriir toos ah iyo mid aan toos ahaynba la leh dembiyada israa'il ay ka gasho dhulka falastiiniyiinta oo ay taageeraan argagixisada waxa ay sheegtay in magacyada shakhsiyaadkaasi iyo shirkadaha lagu dhawaaqi doono dhowaan wasaaradda lacagta maraykanka ah ayaa arbacadii ku dhawaaqday inay cunuqabatayn saartay laba sarkaal oo ciidan shirkad iiraan laga leeyahay iyo shabakad saldhigeedu yahay dalka shiinaha
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinku hayno dhegeystayaal dhallinyarada ka howlgala dhismayaasha magaalada boosaaso ayaa sheegay in xilliga ugu adag ee ay shaqeeyaan uu yahay marka kuleylka uu soo galo gaar ahaan xilliga ramadaanta wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan boosaaso ka soo diray
magaalada boosaaso ayaa hadda waxaa la guda galay xilliga kulaylaha cadceedda ayaa ah mid aad u kulul waxaase xilligaasi jiray in dhallinyarada ku shaqaysata farsamada guridhisidda oo iyagu u dhabar adeegay shaqadaasi maadaama qoraxdu ay tahay mid aad u kulul ismaaciil maadey waa injineer guryaha dhisa wuxuu igaga warramay shaqada uu gacanta ku hayay xilligaasi dhismahaasaan ka shaqaystaa wallaahi alxamdulilah adigoo nolosheenna maasha allah waa iska shaqaysanaa kuleelkaasaan iskaga shaqaynaa saaxiib marna waa shaqaynaa marna waa ka degnaa hooskaa madaxa la galnaa alxamdulilah shukrilah adiga waa maasha allah waa iska waa iska wadwadnaa imisaa shaqadan kusoo dhex jidhay shaqadaa waxaan bilaabay saaxiiba markaan runta kuu sheego ee, labada kun meelahaas aan bilaabay adiga ilaa haddeertaan gacantaan ku hayaa haa Waay, bal maxaad eh, markaa shaqada qabanaysaan maxaad ku shaqaysaan wallaahi waxaan ku shaqaynaa waxyaalo khandaraas joornaata ee waa jirtaa wax khandaraas ee waa jiraa wax joornaata ee waa jiraa adiga maasha allah waa- waa la s- waa la shaqaystaa yaa ma garatay kuleelka wallaahi kuleelka maasha adiga waa iska daraya waa waa aragtaa oo sidaa loo dhididayo loo shaqaynayo micnaha haa wallaahi bilaahi taala ni horta hal haas baan leeyahay caruurna maasha allah caruur badan baa ii joogta ma garatay haa koley nolosheeda maasha allah adiga waa waa iskiiga nabad qabaa waa iskiiga moodaya waay intaa shaqadan ku jidhay ma jidhaa caqabado kaa hor yimi maayo maayo wax iga hor yimid iyo wax igu dhaco iyo adiga ilaahay ma tusin saaxibo laakiin dad waa jiraanoo ma aragtaa markay shaqaynayan shaqada wax kusoo gaaro saqaabada ka dhaco waxaasna waxaa waaye adiga adigaa isku samayn karo haddaa waxaad samaysanaysa iyo meesha aad kuulaysa aad iska hubiso ilaahay waxba kuugu gaarsiimayo laakiin haddaa wax walba basiid aa ka dhigato waa kusoo dhacaysaa waaya bal waxay iga hortaa horay shaqo kale oo ud qaban jidha ma jidhaa marka tan laga yimaado maya maya maya shaqo kale ma qaban jirin shaqadan baan ku bilaabay shaqadiyaan weli hayaa ma garatay haa dhallinyaradaas ayaan weydiiyey maadaama ay soo dhowdahay bisha rabadaan in shaqadaasi ay iska daynayaan idin kale wallaahi inaan wadno danta baan ugu kalfaysa haddana kaaga sii daran waa la soo galayaa soon baa la soo galaa ciyaal baa dhar iid raba wax baa la iska rabaa in lasii wado waa qosban tahay ma- lagama seexan kara ma garata haa shaqadan shaqo kale oo aad dhaanta oo aad qaban kadha ma jidhaa wallaahi shaqo kaleoo dhaantoo la qaban kara adiga waa iska jirtaa xamaali waa wax walba waa iska xamaali yaa marka anaga kole tan baan u baranay oo teenaan wadanaynaa ma garata wallaahi maalin waa la iska shaqeeyaa maalin lama shaqeeya laakiin kole anaga magaalada dadkeedaan iska naqaanaa maasha allah oo ku moodnaa maalina kuma baaga muudeeno wallaahi dhallinyarada intaa ujeedaa ila shaqayso yaa adiga macalinkii shaqalo ma fahantay haa bal qaabka dhismaha guryaha dad badan baana dhegaysanaya bal sharaxaad noocayaa ka siin lahayd dhisada way kala tahay qolana maaragta waxay dhistaa ee, buluketiga iyo waxyaalaha bay dhisaan laakiin anaga dhismaha ma qabano xagga matuneelka iyo waxyaalahaas iyo lawarufiinada hoolahaasaan ka qabanaa magaalada ma garata haa imisaa halka guri markii la dhisayo oo kale imisay idinku qaadataa guriga markuu filo yahay adiga laba bil laba bil iyo bar saddex bil meelahaasay qaadataa haa Waaya, bal dhege- dhallinyaro badan baa jira oo dalka shaqa la'aan uga cararay shaqadan maxaa uga sheegi lahayd inay kusoo biraan wallaahi kole dhallinyartaa ka carartay ayagaa shaqadoon ahayn anaga kole waa wadnaa manama ka cararno maalintaan helnana ilaahay baan ku aqoonsannaa maalintaan waayna ilaahay baan ku aqoonsannaa ma garatay haa waayahay ma jiraa ilaa intaa shaqadan aad ku guda jidhay inaad eh, lacag ka aruurisay oo aad meel dhigatay oo waxyaabo kaleoo hadda keed ku ah haddii ahaan lahayd dukaan in xaafaddu kaaga furan yahay iyo howlo kale ma jiraan adiga kole waxa waaye waxaan waa inkastoo ma- waxna waa la iska aruuriyaa waxna ciyaalka baa la siiyaa waxna ciyaalka baa meel loo dhigaa laakiin markaad tiraahdo waxyaalo ku samaysa iyo wax qaba iyo markaad tiraahdo aqabooyin baa kaa hor imaanaya baagamoonda baa naqanaysaa wixii inaad dib ugu naqato yaa waxyaalo noocaas baa dhacayso ma garatay aa wallaahi waxaan ka codsanayaa yaa dadweynaha maaragta shaqadan kole aniga waa ku fiicana waana ku caafimaad qabnaa yaa waana iskiiga shaqaysanaa ma garatay yaa alxamdulilah shukrilah maxamed xuseen waa gacanyaraha injineerka hadda noo warramayey isagana bannaanka ayuu taagan yahay cadceedu bal ka waran xilligan shaqada Eh, maxadsaned yuusuf wallaahi aada aada u kula heshahay samayntaas baan qasaa Eh, waa fidhe har same yaalo wallaahi boosaasna aada u kula heshahay alxamdulilah maasha allah sameyn oo injineer baan la shaqeeyaa ade mana fadhiista kole waa iska taagan yahan oo dhanba shaqadan sidee u aragtaa marka shaqada alxamdulilah waa ka farxansanahay kule inkastaa dhib ay tahay waa ka farxansanahay alxamdulilah waa ka xamaystaa shaqada hadda shimidka baa wadaa waa qasaysaa hadda shamadka baa qasaya alxamdulilah waana soo waana soo badiilaan haystaa waana soo taaganahay ilaa hadda qaa laga helaa hadda waa mar waa liska helaa mar waa alyoom waa mar waa meel baa kugu dhe mar waa wixii aad dhigtaa ku laabanaysaa hada kule alxamdulilah waa iskaygu iskayamad moodoynaa kule kule meel wax ma laga dhigta baashan
maxaa dhallinyarada kale u sheegi lahay dhalinyar waxaan u sheegayaa inta shamaynta ku shaqeysa ee uga shaqeeya waxbarashadooda inay wax bartaan oo shamaynteeda maanaa inay ku wax bartaan kule maasha allah kule shaqa waaye ee inay waxbarashadooda zaaid inay naqataan ama rajeynaya ha in meel iska fadhila inay isu shaqeystaan qaab nocee aqoonta ku baratay dhisidda guryaha ismaaciil qaab noocan waxaan ku bartay horta aniga aabeyga baa injineer ah ma garata adiga shaqadan waa iskiiga dhex jiriyo gadaalihii dambe sidaan shaqaalahan u ahaa waa iskiiga dhacayo haddeerta maasha allah macalin weyn baan ah ha aniga iyo dhallinyaro kale saaxiibadeeda iyo ma garatay hadda waa kaa waa iskiiga shaqaysanaa marka shaqadan iyo injineernimadan ee waxaad eh, ka dhaxashay aabbaha aabbe baan ka dhaxlay inkastoo haddeertan uu nool yahay uu magaalada boosaaso uu igula sugan yahay ma fahantay yaa alxamdulilah waa ku shaqaysanayaa caruurteeda waa ku korsanayaa ma fahantay yaa asigana waa ku korinaynaa dhallinyarada kula shaqaysa ma bartaa xirfadan si aabbahaba hadda ka dhaxashay adiga soomaali si dhallinyarada kale ay kaaga sii dhexlaan ee shaqadan haa qofka hadduu fiican yahay oo shaqaalo fiican uu yahay oo adiga oo maalin walba oo kula shaqeeyo yaa saan baa wax la yeelaa sidaan baa wax la yeelaa saan baa la yeelaa waxaa dhici karta maalin maaliman shamiito inay harto shamiitada aad tiraad balqaadoo ma aragtaa meelaha ku fardhi oo qaadada gemitaankeeda waxyaalaha oo meesha oo kusii babarta adiga maalin maalin dambe haddoo muddo kula socdo qofkii wixii waa la dhacayaa mar walba ku agtaagan yahay waxa sidii loo sameynaya qaabka u sameynaysa oo arkaya maasha allah intaasoo badanoo hadda waxaa jirta oo anaga nool shaqay jiro oo magaalada ku jirto oo macalimiin ah haa oo macalimiin oo fundiyaal ah yuusuf maxamuud v o e boosaaso
qaar ka mid a hooyooyinka aan xilligii ay yaraayeen aan fursad u helin inay waxbarasho helaan ayaa sheegay inay aad ugu dadaalaan siday caruurtooda wax u baran lahaayeen islamarkaana ay u heli lahaayeen mustaqbal ka fiican kooda waryaha v o eda ee dalka jabuuti sagal siciid faarax ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan inoo haysa
hooyooyinka dhallinyarada ah ee aan helin fursad waxbarasho ayaa waxay qaarkood ku dadaalaan sidii ay carruurtooda wax u bari lahaayeen gaar ahaana dhinaca diinta iyagoona aaminsan in carruurta xilliga ay yar yihiin la baro diinta iyo caqiidada islaamka si ay u anfacdo noloshooda marka ay weynaadaan nimco maxamed cabdulaahi waxay ka mid tahay gabdhahaasi dhallinyarada ah ee aan helin fursadda waxbarasho walow aabbaheed allaha u naxariistay cabdulaahi wareegto uu ahaa macalin dad badan wax soo baray waxa ayna kula dadaashaa carruurteeda barashada dhinaca diinta islaamka waxa aanan kala sheekaystay mustaqbalka carruurteeda iyo waxyaabaha ay doonayso inay barto yaraantayda wallaahi inkastoon wakhtigan annagu dee soo kacaynay dagaalo xoogaan kusoo jirnaan kolba meel ka qaxaynay maanu ku fikirin baa tacliin talabaad aabbahay wuxuu ahaa macalin hargeysa etoobiya soomaaliya meel kasta uu ka dhigi jiray meeshaan tagnaba qaxiya oo qaxootiman ku jirnay kabacdi markii aan isugu soo shubanay meel qaxootiyoo dharunaaji la yiraahdo booramaagteedan ka dhiganaynay afraad markaan gaadhay wallaahi waan layga saaray iskool haddana khalaas hadeed aqoonteedu bayguma jirin tacliinta waxay ahayd sidii baan ku weynaaday talabaad ubadkaygana iminka maasha allah shanciyaanan leeyahay saddex baa roonroon kuma fikirinba inaan iskool qoro ee diinta xagga diintaan la jeclaaday markaa walahi markaskay dhigtaan xifdi qur-aankay dhigtaan weliba tacliin kuma darin markaa markuu qalbigoodu galo tacliin diinta uu carabka julco kabacdi tacliintana ku darbaan lahaa insha allah iminkan ku tali jira ayagana inaan qaybta kale u wareejiyo tacliinta ilaahay la garab galo marka wallaahi aad bay iminka aqoonta tacliinta u fiicantaan ogaaday aqoon la-aan inay iftiin la-aan tahay nimaan dee aqli lahayn ama indho la-ayn meel ma mari karo marka waxaad tiri tacliinta ko waxaan horta ku bilaabayaa diinta ilaah inay xafdiyaan haa markaa diinta markay ii bartaan waayo aayad qur-aana oo ilmahaagu kugu aqriyo wax loo dhigaa ma jirto haddaa ku horreysiisid iskool faransiis kuu barto ama saba ingilaa kuu barto dee waxba kuuguma qabanayo if iftiinkii waxuu kuugu qaban wuu kuugu tari laakiin aakhiro waxba kuuma tari maanta xanuun hadduu ku qabto ilmahaagii aayad qur-aan kuguma akhriyayo marka wallaahi waxaan jeclaysta niyadda qalbigeyga ku jirayay ilaa yaraantayda ani diinta qur-aanka xoog baan jecelahay marka anigu haddaan anu waayey waalidkay dee fursaduu iigu waayey aniga inaan anigu ubadkaygii fursad ugu helo ayaan jeclaystay de maxaa iga taalla haddaan anu waxba soo baranin oo waxbana garanayn aan magacayga wax dhaafsiisan akhri garanayn magacayga oo saddexan haddaan qoro ha wallaahi warqad haddii lai dhiibay maka waan kakicin karayaa waan isku geengeeri karayaa laakiin ma akhri kari kama boganayo laakiin qur-aankii imika kitaabkii waan la akhriyayaa waan garanayaa wixii loo dhigay wixii ay dhigtaan iyagiibaa ii akhriyaya qur-aankii waan la dhiganayaa salaadii markay tukanayaan wey taxiyaadkii ducadii wax kasta waan la garanayaa laakiin markay iskoolka tagaan faransiis ay dhigtaan ma ma fahmaya dee qofkaa dhagalaanahay anu marka wallaahi ilmihii xaggan kugu garabakriya dee ma qof baad ula wareegi karaysaa waxaad tiri waa ceeb inaad ilmahaagu casharkay soo dhinteen aad qof kale ula tagto Een, hooyooyin badanoo saa ku dhacdana way jiraan oon yaraantii fursad waxbarasho helin marka adigu ma doonaysid ilmahaaga inay taasoo kale ku dhacdo een, berrito markay weynaadaan marka waa- waxaan doonaya ciyaalkaygu saan anu kusoo karaynay mar laba dee haddii ilaahay dee intaan hore usoo jiray ilaahay dibii daayo inaan ciyaalkayga la garab galaan doonaya tacliin mustaqbal fiican ka waran hooyooyinka ilmahooda markay yar yihiin een, ku bilaabaya iskuulka caadiga ama meeshii farta lagu baranayay ama faransiiskii oo kale ama englishkii ee dhinacii diintii iyo aan barin ka waran kuwa maxaad tala siin lahayd iyaga wallaahi waxaan kula talin lahaa hooyada sida runtaa ilmahaaga inaad xagga diinta u weeciso alif bada bar qur-aanka ilaahay barto alxamdida uu barto gaardariiga carabida lagu daro oo maxay ahay toole xagga mirgiska uu ka galo qur-aanka ilaahay uu kabacdina uu galo iskoolkii tacliintii labadii dhinacba ilmihii qalbigiisi nadiif uu noqonaya wax kasta wallaahi uu baranaya marka labiyo tobanka socora waxayaan way meedhanayaan way qadeynayaan way seexanayaan saddexda allahu akbar marka la yidhaahdo miskiidkay macalinkooda kula tukanayaan ilmaha tukan waaye ee macalinkiisa ku garab tukan waaye waa lasoo bixinaya Ma- salaadkii maqrib shantay soo baxayaan salaadkii maqrib way tukanayaan cishaayigii way tukanayaan kitaabkoogii way akhrisanayaan kitaabkii qur-aankii bay halkaa ku dhiganayaan madrasadii kale ayay la qabsanayaan haddana qur-aankii kale dhiganayaan laakiin ilmihii faransiis dhiganayay markuu iskoolka yimaado shandadii halkaa uu ku tuuraya waa kan kubad ciyaaraya ama ciyaaraya ama kuur kaleba tegaya markaa ilmo qur-aan dhiganaya ilmo iskool dhiganaya dariiq ma wada maraya
aad ay u mahadsan tahay sagal siciid faarax wariyaha v o a dalka jabuuti ayay ahayd oo la hadlaysay qaar ka mid a hooyooyinka aan xilligii yaraa inaan fursad u helinay waxbartaan hase ahaatee dadaal ugu jira sidii ubadkooda ay iyaga uga roonaan lahaayeen waa tahay caashay dhegeystayaasha waxaan markaana aan usoo qabanaynaa heesta uu ku looqayo maxamed xasan xuseen lafoole heesiisii qalbi lula waynu isku soo laaban doonaa
qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku ababtiyo qali hooyadaiyo umani ku dhalayba qaladka ilaasho waa qiimo badanto allah qaadire oge qalbigaad ku taala qaladka ilaasho waa qiimo badanto allah qaadire oge qalbigaad ku taala qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan hibo caawa qiraya qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan ibcaawa qiraya wajadoodii oo qalidii haweenkay qaybtaan u helaye qalbigaad ku taala qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaadan liboy caawa qiraya qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaadan liboy caawa qiraya
waa tahay heesaasi qalbilula iyo fanaanka la foole halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta waa yahay caashi maxaa inoo xiga
barnaamijkii aanu ku eegi jirnay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha oo inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha kooxda reaal madrid ayaa qarka u saaran in axadda loo boqro horyaalka dalka sbain kadib markii ay xalay afar gool iyo gool ku garaacday naadiga selta vigo saddex maalin ka hor inta aanan lasoo gebagabayn horyaalka la liiga xilli ciyaareedkan laba ka mid ah goolasha waxaa real u dhaliyey christiano ronaldo goolasha kalena waxaa kala qaybsaday karim benzema iyo tony cruz halka goolka keliya ee selta vigo uu u saxiixay ciyaaryahan gudetti real ayaa qaadi karta horyaalka haddii ay ka bidiso ama xitaa barbaro la gasho kooxda maalaga axadda soo socota kulankaasi ayaa ah kan ugu dambeeya ee xilli ciyaareedkan horyaalka sbain waxaana uu ka dhici doonaa garoonka bernabo ee magaalada madrid haddii ay badiso waxay u dabaaldegi doontaa horyaalkeedii ugu horreeyey tan iyo sanadka labada kun laba iyo tobankii haddiise laga badiyo reaal madrid kooxda kusoo xigta ee barcelonana ay badiso waxaa markaasi horyaalka qaadi doonta barcelona oo la ciyaari doonta kooxda maalaga dhammaadka toddobaadkan dhinaca kalena kooxda monaco ayaa xalay ku guulaysatay horyaalka dalka faransiiska ee liigwanka markii ugu horreysay muddo toddoba iyo toban sano ah kadib markii ay laba gool iyo eber uga awood sheegatay naadiga saint etienne monaco ayaa u baahnayd hal dhibic oo keliya si ay u noqoto horyaalka faransa ee sanadkan markeedii sideedaad goolka hore waxaa u dhaliyey weeraryahankooda da'da yar kailian embebe goolka kalena isaga ayaa u baasay ciyaaryahan valeri jermin oo dhammaadkii ciyaarta xaqiijiyey guusha kooxda markii ugu dambeysay ee ay manaka badiso waxa ay ahayd sanadkii labada kun waxaana xidigihii xilligaasi kooxda horyaalka u qaaday ka mid ahaa laacabiin waaye aragiin ah oo ay ka mid yihiin xidigihii reer faransa fabien pardes david trasge iyo willi sinol laakiin tiimkan waxay ahaayeen dhallinyaro aanan khibrad badan lahayn marka laga reebo kabtanka kooxda falkaw dhinaca talyaaniga kooxda yuventus ayaa qaaday koobkeedii ugu horreeyey ee sanadkan kadib markii ay xalay ku guulaysatay koobka italian cab yuve waxay ciyaartii faynaalka ay laba gool iyo eber kaga badisay xalay naadiga lazio koobkan ayaa ah saddex koob oo ay u tartamayso waxay hadda taagan tahay faynaalka koobka kooxaha yurub oo ay saddexda bishii juun ay la ciyaari doonto naadiga reaal madrid ka horse waxa ay ku guulaysan kartaa horyaalka talyaaniga ee zeriyaada oo haddii ay axadda ka badiso ama ay bareejo la gasho kooxda karatone ee ay ku guulaysan karto labada gool ay xalay ku qaaday koobkana waxaa u kala dhaliyey dani alvis iyo leonardo banuji waa sanadkii saddexaad oo xidhiir ah oo ay qaadayso koobkan kooxda yuve waxaana ay noqotay kooxdii ugu horreysay oo talyaani ah oo saddex jeer oo xidhiir ah hanato koobka italian cab ugu dambeyntiina horyaalka ingiriiska ciyaar xalay dhex martay kooxaha southampton iyo manchester united ayaa waxa ay ku soo dhammaatay barbaro eber iyo eber ah manchester ayaa waxaa badbaadiyey goolahyahooda sergio romero oo qabtay rigoore manchester united waxa ay hadda ku jirtaa kaalinta lixaad waxaana ay leedahay lix iyo lixdan dhibcood dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
nuur bukhaari iyo xubinta ciyaaraha intaas haddaannu ku dhaafno kaalimihii suugaanta ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa heesaha aan idhaahdee codka macaana maryan mursal ciise iyo heesta halkudhageedu yahay saddex cadow
saddex cadawayaa jiray dad soo caadibi jiray oo ciriiri gali jiray laba waa la cirib tiray cilmilii wax laga baray cirka waa taan loo kacay ila caraabi gaajo cayir xoola laga dhaqay laba waa la cirib tiray cilmilii wax laga baray cirka waa taan loo kacay ila caraabi gaajo cayir xoola laga dhaqay hayeeshee colkow daran weli caymalowa hayeeshee colkow daran weli caymalowa cuulimada cakuye adduunkee caafimaadka baadhay cudurrada la dabagoyin caashiqa ha lagu daro culimada cakuye adduunkee caafimaadka baadhay cudurrada la dabagoyin caashiqa ha lagu daro Hey! La, la, la, la, la. Whoa, whoa. La, la, la, la, la. cimrigiisu dheeraa ciidankiisu badnaa calankiisu adagaa waxaa ila cajaa'iba caraduu ku nool yahay ciddan kaga dacwoonaa wuu inaga cadgoosto kacabaada duniduye waxaa ila cajaa'iba caraduu ku nool yahay ciddan kaga dacwoonaa wuu inaga cadgoosto kacabaada duniduye sidee loo curyaanshaa oo loo cadaadshaa sidee loo curyaanshaa oo loo cadaadshaa culimada cakuye adduunkee caafimaadka baadhay cudurrada la dabagoyin caashiqa ha lagu daro culimada cakuye adduunkee caafimaadka baadhay cudurrada la dabagoyin caashiqa ha lagu daro
heesaasi marin mursal ciise waxay gunaanad wahayd idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta halkan si wada jirnad kala socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo aniguaa jamaal axmed cismaan iyo jeymi dhammaantiin isku duban waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise leh nabadgelyo